bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad joogtaan halkani waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya kuna soo dhowaada warkii subaxnimo ee redio muqdisho qodobada aad ku maqli doontaan warka subaxnimona waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo hambaliyo uu diray madaxweyneha iyo madaxweyne ku-xigeenka hiirshabeelle madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay dhiirogeli doonto lahaanshaha gaarkaa si looga faa'iidaysto hantida ganacsatada soomaaliyeed ay gelinayaan dalka wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa sharaxaad ka baxshay muddadii uu socday shirka dhismaha dowlad goboleedka hiirshabeelle madaxweynaha galmudug cabdikariin guuleed oo ka qayb galay doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka hiirshabeelle ayaa ballan qaaday inay la shaqayn doonaan madaxda cusub ee la doortay intaasi waa qaar ka mid a qodobada wararka radio muqdisho kuwoodii ugu doorka roonaa
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
mar kale wanaagsan warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa hambalyo u diray madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee maamulka hirshabeelle oo lagu doortay magaalada jowhar madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa hambalyo u diray madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hiirshabeelle oo shalay lagu doortay magaalada jowhar madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa u hambaliyey hogaanka cusub ee maamulka hiirshabeelle oo maanta lagu doortay magaalada jowhar mudane cali cabdulaahi cosoble ayaa loo doortay madaxweynaha maamulkaas iyadoo madaxweyne ku-xigeenkana loo doortay mudane cali cabdulaahi xuseen guullaawe doorashadii dhacday ee lagu doortay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka hiirshabeelle waxaa caddeen u tahay sida soomaaliya ay u dhaqaaqday iyo horumarka la gaaray sidoo kale sida shacabka soomaaliyeed ay ugu bisil yihiin ka qayb qaadashada dowladnimada ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana madaxweyne cali cosoble iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa cali guudlaayo u rajeynayaa inuu alala garab galo gudashada waajibaadka loo idmaday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale u hambaliyey baarlamaanka hiirshabeelle sida wanaagsan ay ugu guulaysteen qabashada doorashada madaxtinimada maamulka hiirshabeelle dhanka kale madaxweynaha ayaa sheegay in maamulka hiirshabeelle uu si buuxda u dhammaystiran yahay sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay in maamulka hiirshabeelle uu si buuxda u dhammaystiray hirgelinta nidaamka federaalka ah ee soomaaliya ay qaadatay dhammaystirka maamulka hiirshabeelle wuxuu dhammaystiru yahay hirgelinta nidaamka federaalinta dalka waana tallaabo loo qaaday dhanka baahinta xukunka dalka ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu dambayntii madaxweynaha ayaa sheegay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay si buuxda ula shaqayn doonto maamulka cusub ee hiirshabeelle isagoo ku booriyey dhammaan shacabka hiirshabeelle iyo maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira inay la shaqeeyaan madaxda cusub ee la doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa shalay si rasmi ah xarigga uga jaray shirkad ka shaqayn doonta nadaafadda gobolka banaadir waxaana madaxweynuhu sheegay in muhiim tahay in la dhiirogeliyo lahaanshaha gaarka si ganacsatada soomaaliyeed ay u maalgeliyaan dalka loogana faa'iidaysto dhaqaalaha ay hayaan oo ay ku maalgelinayaan gudaha dalka sidoo kalena fursad u noqon doonta dhallinyarada soomaaliyeed ee shaqo la-aantu ay ku hayso qaybo ka mid a magaalada muqdisho
maanta waxaan rabnaa inaan aad iyo aada loo dhiirigeliyo lahaanshaha gaarka ah oo shirkadaha gaarka ah ay qabtaan adeegyo badan oo shala ay dawladdu ay qaban jirtay waxaa loogu dhiibayna macnaheedu wuxuu yahay sidii dawladdu ay u qaban jirtay si ka qurxoon ka dhib yar ka maslaxad badan inay u qabtaan ayaa la rabaa oo la daba taagnaado oo wax gaara oo qof gaara uu ka fikirayo dantii gaarka aheyd iyo midii guud in laysku xiro oo ay isku xirmaana la rabaa kambanigu shaqadiisa inuu guto kow in loo fududeeyo oo aan carqalad iyo maxaanku ihahdaa culhase iyo dhibad iyo qashqashaad iyo aan la hor istaagin hay-adaha amniga iyo hay-adaha sharci fulinta dhammaan waxaa waajibka oon amraynaa in la ilaaliyo adeega kambanigani oo u hayo dalka iyo dadka gaar ahaan magaalada muqdisho caasimada jamhuuriyadda oo ah oo ah runtii wejigii soomaaliya dalkii oo maalgelintii kusoo qulqulayso oo dadkii soomaaliyeed ayagaa bilaabi lahay ay soo bilaabeen hantidii dalkan uu lahaa ee ka baxday mar hore inay dib ugu soo noqoto markaasaa midda ajnabiguna ay soo raaci kartaa oo ay iman kartaa oo dalka muxuu ahay maalgelintiisa ay soo buuxsami kartaa
wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda soomaaliya ayaa sharaxaad ka bixiyey muddadii uu socday dhismaha dowlad goboleedka hirshabelle howlihii baaxadda lahaa ee ka qabatay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dalka
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali cabdulaahi cosoble madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali cabdulaahi xuseen gudlaawe madaxweynaha martida ah oo runtii duruufahan uu ku jira annagoo og noo soo martiyey madaxweyne cabdikariim xuseen guuleed madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo labadiisa ku xigeen senatariska aqalka sare ee dowlad goboleedka galmudug oo runtii ayagoo aan ognahay xilli doorasho adag ka soo baxay soo raacay madaxweynahooda xidnaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle haweenka qaranka dhalinyarada marti sharafta ka timid galmudug oo madaxweynaha la socotay akhyaarta nooga timid xamar bahda saxaafadda habeen wanaagsan marka koowaad waxaan hambalyo hawada u marinaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa waxaan kaloo hambalyo u marinaynaa dhammaan reer hirshabeelle oo caawo habeen cusub oo u baryey oo yeeshay madaxweyne ku-xigeen madaxweynihii madaxweyne ku-xigeen iyo baarlamaan inta dhimanna ay tahay in madaxda inta fadhiisato xukuumad la yimaadiin xukuumaddoodana loo ansixiyo sida madaxweynuhuba uu ka dhawaajiyeyna waddanka soomaaliya waxaa waxaa nasiib ah waxaa la yidhahdaa safarow meeqaad maqneyd lama yidhahde maxaad keentaa la yidhahdaa ama result oriented waxaa nasiib ah mudane madaxweyne in dowlad goboleedyadii kale aysan weli aqalkii sare soo dhisin federaalka ee soomaaliya ee aan ku heshiinay in la dhisto waxaan rabaa inaan halkan ka sheego afartii sano ee lasoo dhaafay dowladda uu madaxda ka yahay madaxweyne xasan sheekh waxay ku guulaysatay wixii lagu guuldaraystay ilaa laba kun iyo afartii markii baarlamaankeenna oo go-aan ku gaaray in dowladdeennu dowlad federaala noqoto taasoo ah in waddanka la federaaleeyo federaaleynta waddanka waxaa qayb libaax ka qaatay mudane cabdikariim xuseen guuleed oo ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka wakhtigii la dhisayay jubbaland oo ahaa wasiirka amniga wakhtigii la dhisayay koonfur galbeed noqdayna nasiibna u helay inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeyey dowlad goboleedka galmudug waxaa dhimaneed oo ka dhimaneed nidaamka federaalka ah hirshabelle waxaa ku siganay oon ku siganay in nala ku calaamadeeyo in nuqsaanu jirto laakiin waxaan aad iyo aad ugu hambalyanayaa odayaasha dhaqanka duubabka akhyaarta halkan joogta aanba soo baahnee wakhtiga aada munaasibka u ahay inaan nimid biyahana sideedaba marka adu oomantaha la cabaayo wax taraan haddii laakiin iska yaallaan wax ma tareen waxaa laga yaabaa haddaan baahilayn in howlo kaloo badan la qabla
wasiir doolaha madaxtooyada dowladda soomaaliya oo ka mid ahaa madaxdii heer qaran ee ka qayb gashay doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle ayaa kula dardaarmay uguntashada waajibaadka horyaalla madaxda cusub iyo inay buuxiyaan kaalinta shacabka hirshabelle ay ka sugayaan waxaanan u malaynayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyagaa laga rabaa inay baal dahaba ku qoraan guddigaasoo shaqadii oo kasoo qabta meeshaan oo dhammaanteena wada ogsoonnahay aniga ruuxayda dhowr bilood ah qanaacadii meeshaan jawhar wala cunaynay laakiin waxaan isleeyahay caawa waxaad uga samri kartaa inaad goobjoog u ahaato maamulkii oo curtay madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii oo la doortay iyo sidoo kale laba nin oo saaxiibanahay oo meeshii ku soo bax ee rag cusub hadda isbaranayna aanan ahayn waa ku mahadsantihiin ayagana markii meeshaan aan imaanayey eh, aniga iyo wasiirka arrimaha gudaha kasir oo kaftan aan dhex gashanaa ayaa waxaan ihi meesha maxaan ugu tegi doonaa na loo sheego waxaa la yidhi laba shay baa ku arki doontiin meesha oo caado ka ah in lagugu soo daaxa waa dhici kartaa halli maamaadaan hore uga jirtaa la yidhi oo suldaan waxaa rashiid oo maqayaan u malaynaa Eh, meeshaan la dhihi jiray waa simaaha laakiin waa soo daaxa
madaxweynaha cusub ee hirshabeelle ayaa mar kale ku celiyey howlaha hor yaalla maamulkiisa waxaana uu sheegay inay qayb ka yihiin soo xulista musharaxiinta u tartami doona aqalka sare dhammaystirka hay-adaha kale ee maamulka iyo waxqabadka arrimaha hirshabeelle ee ugu horreeyaan amniga
walaalkaa inaad ka guulaysatid macno ma samaynayso guushana sida loo yaqaanay ku xidhan tahay tiro nambaro ah oo la tiriyey guul ma aha guul waxaa ah hirshabeelle inuu maamul u dhismay guul waxaa ah hirshabeelle maanta iyo wixii ka dambeeya inuu isla xisaabtan bilaabanayo dhinaca kale farxado iyo dabaaldeg iyo howlaha inaan u gudubno ayaa suuragal ah balse xaqiiqdu waxay tahay sidaan aniga khudbaddaydii horeba ku sheegayba isla caawa waxaa noo bilaabanayo halgan adag aada u dheer muddo aada u dheerna socon doona oo u baahan inaan si wada jir ah si is-aaminaad leh si kalsooni leh si hagar la-aanah inaan uga wada shaqayno in sha allahu tacaalaa shacab iyo baarlamaan iyo maamul iyo mas-uul intaba iyo ciidanna inaan isu kaashannana u baahan waana isu kaashan doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan dhisan doonaa annaga dowlad goboleedkeenna waxaanu istaagi doonaa horumarkeenna iyo nolosheenna waxaanan u dhaqaaqi doonaa wadda cusub oo midii maamul ma qabno iyo maamul ma jiro iyo arrimaha aanan ahayne mid ah inaan maamul aan la xisaabtami karno soo istaajin karno maxay ku dhici kartaa maxay isay ku dhacday aan leenahay inuu noo samayso walaalay waa la soo daalay maalmahan dhammaanteen waxaan ahayn fool ayaan ahayn madax iyo mas-uuliyiin meelo fog nooga yimid waa ay jiraan weliba waxaan u hambalyaynayaa xildhibaanada cusub ee aqalka sare ee sanadka ee galmudug ee iyaga hadda lasoo xulay ee halkaa aqalkaa sare nooga qaybgeli doona insha allahu tacaalaa waa la tashan doonaa kolley hadday hadday subax isla galo
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha cusub ee hirshabeelle oo ka hadlayay munaasabaddii doorashada kadib markii loo doortay inuu noqdo madaxweynaha maamulkaasi halka warkaasi aad kala socotaan waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq ayaa shaaciyey inuu bilowday duulaan milatari oo ka dhana ururka daacish loogana saari doono magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee mosel duulaanka saqdi dhexe eeben hore ayuu ka bilowday dalkaasi waxaana ra-iisul wasaaraha uu sheegay in xilligan wixii ka dambeeya la sugayo in laga safeeyo magaaladaasi hob culus ayaa laga maqlayaa deegaanada u dhow magaaladaasi ciidanka ciraaq ee milatariga iyo booliiska dalkaas oo keliya ayaa la filayaa inay gudaha u galaan magaaladaas oo ururkaasi ay gacanta ku hayaan muddo laga joogo laba sano wariye ka tirsan b b c da u dhow magaalada ayaa sheegay inay tani horseedi doonto in ururka daacish guud ahaan looga itaal runaado dalka ciraaq ku dhowaad soddon kun oo askari ayaa lagu wadaa inay ka qayb qaataan duulaanka ka dhan ah ururkaasi madaxa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga filibo ayaa sheegay in in hay-addaasi ay sugayso boqolaal kun oo qof oo ka barakici doona magaaladaasi markaa si toosa u bilowdo duulaanka ka dhan ah daacish guud ahaan intaa ayuu nooga dhan yahay warkii aad kala socoteen radio muqdisho cidda warka iyagu sheegay waxay dib uga daalacan karaan radio muqdisho dot net